wararka ka imaanaya magaalada jigjiga ee xarunta ismaamulka soomaalida itoobiya ayaa sheegaya in xasilooni lagu soo dabaalay xaalad cakiran oo maalmihii ugu dambeeyey ka jirtay degmadaasi kadib markii ay dhowaan ciidamada militariga iyo kuwa booliiska ee dowladda federaalka ethoobiya ay ku soo rogeen bandow qalalaasaha jigjiga ayaa ka bilowday muran siyaasadeed oo soo kala dhex galay madaxweynaha ismaamulka soomaalida mustafe cagjar iyo wasiirka maaliyadda itoobiya ahna guddoomiyaha xisbiga haya talada dowladdeegaanka soomaalida mudane axmed shiddo labadaasi mas-uul ayaa isku fahmi waayey isbeddel iyo dib u habeyn lagu samayn lahaa xisbiga haya talada dowladdeegaanka soomaalida waxyaabaha uu ka soo horjeystay madaxweyne cagjarna waxaa ka mid ahaa in xubno laga siiyo maamulka iminka jira saraakiishii la soo shaqaystay maamulkii hore ee cabdi maxamuud cumar kulan ay shalay magaalada jigjiga ku yeesheen madaxweynaha ismaamulka soomaalida mustafa cagjar iyo guddoomiyaha xisbiga ahna wasiirka maaliyadda itoobiya axmed shiddo iyo waxgaradka deegaankaasi ayaa lagu soo afjaray khilaafkii jiray waxaana ciidamada markaasi lagu amray in magaalada ay ka saaraan xaaladda bandowga ah waxaana la isla gartay in meesha laga saaro waxyaabaha madmadowga ah ee hor istaagaya horumarka deegaanadaasi arrintan ayaa u muuqata mid libin gaara siinaysa madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafe cagjar maadaama uu ka dhabeeyey aragtidiisii ku salaysnayd in aan lagu soo faragelin dib u habeynta xisbigiisa iyo isbedelada ka dhacaya deegaanadaasi ugu dambeyn dhinacyada ayaa ku heshiiyey in mar kale la iskugu yimaado shirweyne looga hadlaya aayaha dowlad deegaanka soomaalida itoobiya